nasr waa mahadsan tahay soo dhowow marka hore waan ku ambaliyeynayaa inaa maanta ka mid ahayd saraakiisha guddiga qaabilsan qabashada cabashada warbaahineed ee golaha warbaahinta dalka m c k ee la dhaariyey ugu horreyn waa sidee dareenkaaga mawlid waa mahadsan tahay maasha allah sidaa sheegtay maanta waxaa noola dhaariyey guddiga xalinta cabashada warbaahinta aan xubnaha ka ahay marka aad iyo aad maanta dareenkayga ukacsanahay aad ugu farxsanahay muddo dheer kadib ilaa maanta nala dhaariyo oo tartan dheer aan u galnay oo interview la galay shortlista soo galay kadibna aan sidaas ugu guulaystay waxaa xusid mudan tan iyo intii la as-aasay guddigan qofkii waxaa noqon doonaa labaad oo soomaali ah oo maaragtay xibno ka noqdo marka horta guddigan shaqadiisa waxa waaye cabashada oo warbaahinta laga cabanayo ay maaragta qabanayaan tusaale adigoo kale haddaa wariye tahay oo maaragtay war been aad faafiso ama war aad si kale u dhigto waa lagaa soo caban karaa ama hay-addii aad warka ka sheegtay ama qof shaksiga ama dawladda kulli way kaa soo caban karaan taas markay dhacdana waxa waaye adina waraaqa laguu soo qoraa sidii maxkamad oo kale waayo labadiinaba kolba dhinac la dhegeysanaya haddii adig aad ka qaldan tahay waxaa jirta waxa la dhaha penalty lagu saaraa ama raaligelin iyo damagekii aad koosgaraysay marka muhiimadda oo maaragtay shaqada ugu weyn guddiga hayo waa midaas taasna waxaa loo sameeyey waxa waa inaan la yareeyo oo maaragtay cabashada ka imaata warbaahinta si maaragtay kor loogu qaado tayada warbaahinta ee dalka xibnaha maanta la dhaariyey waa shan oo ku jiro guddoomiyaha si guuda aniga keliya muslimka ah oo haddanana soomaali ka ah dadka saaad ugu caddayso xubnaha la dhaariyey waxaa lagu soo xushay turxaan bixin ay mareen iyo kala shaandhayn la sameeyey ee ma aha in ay kala matelayaan gobollada kala duwan ama bulshooyinka dalka ma aha shaqadan waa lasoo xayeysiiyey gaaseedka lagu soo xayeysiiyey websyada meel kasta lagu soo xayeysiiyey waana codsaday markaana codsaday waxaa ku guulaystay inaan igu soo daro shortlistiga haddana interview baan galay kadib markay fiiriyeen koleyta waxay arkeen inaan u qalmo dhinaca maaragtay qualification iyo dhinaca experience marka sidaasaan ku helay maaragtay shaqadan maanta nala dhaariyey marka beri oo kowda agasta shaqada si toosa noogu balaaban dhaaritaankan wuxuu kusoo hagaagay mar maaragtay wadanka warbaahinta aad ishi lagu hayo oo sidaa og tahaybo adba qof wariyaa tahay oo maaragta aad looga cabana dawladdii oo aad uga cabanayso warbaahintii shacabkii haddana warbaahintii maaragta aad uga cabanayso waxaa moodaa warbaahintii laba dhinac inaa laga soo garaacayo oo maaragtay eega laba dhinac ba uga imaanayso marka xilligaasna waan kusoo aadnay marka howl adag oo culus allaha noo fududeeyo aan maaragtay na hortaala insha allah ciddaanan fahansanayn haddaad u sharaxdo marka laga soo tago inaad qabanaysaan cabashada ka dhanka ah wariyaasha iyo warbaahinta wariyaasha iyaga haddii ay cabasho qabaan oo qayb ka mid ah bulshada ama mas-uuliyiin oo kale ay ka cabanayaan ma qabanaysaan maya shaqada waxa waaye hadda afka qalaad ku dhahaa dispute resolution waaye between the public and the media the government and the media iyo intermedia taasoo macneed waxa waaye qalalaas maaragtay udhexeeyo dawladda oo soo cabatay mediaha kasoo cabatay iyo laba idaacadood ama laba warbaahin oo maaragtay ayagana kala cabanayaan iyo dadweynehoo maaragtay media ka cabanaya marka waxa waye cabashada waa media ma laga soo caban karaa media ma caban karo media waa caban karaa oo sidii muadin oo wuxuu aadi karaa cootini markin guddigan waxaa loo xil saaray mediaga laga soo cabanaya taasna waxaa loo sameynaya waxa waaye in warbaahinta la adkeeyo oo tayadeeda kor loo qaado marka haddii go-aan aad soo saarteen qofkii warbaahinta ama weriye ka cabanayay uunan ku qancin maxaa u furan court of appeal ama high court u aadi karaa marka sidaas maaragtay guddiga uu maaragtay culeys u leeyahay waa maxkamadda sare ama maxkamadda dhacfaanka ha su-aasha ugu dambaysa waxay tahay idaacado badanoo waxaa jira gudaha dalka ka howlgalo oo luqadooda hooyo wax ku tabiyo ama bulshada kula hadlo iyaga qaab sidee looga soo caban karaa qaab sideedna ku xallin kartaan luuqad kasta oo lagu soo tabiyo maaragtay cabasho waxay noqon karta online publication baraha bulshada maaragtay video lasoo dhigi karaa qoraal lasoo dhigi karaa idaacadaha afka hooyo sidii star f m oo kale ama idaacadaha kaleo maaragtay luuqadaha kale kala duwan ku hadlo kulli waa la turjumaa ilan qofkii cabanayo caddeyntu la imaana tusaale haddii maaragtay af kale lagu tabiyo audioga ama videoga ama qoraalkula imaana evidence u dhaha waxaana liga sheegay waakan caddeyntii hayna anaka marka caddeyntiiaan dabagelaynaa inay wax sax tahay uu qofka la imaaday luuqad kasta lagu tarjumo waa wax la fahmaayo oo maaragtay dad baa u hegan shaqadaas marka baria ma noqonayso ama challenge ma noqonayso language baria ma noqonayo caqabad dhanka luuqadda ma jiraysa ma jirayso aslong as qofkii uu hayo caddeen marka idinka waxaad wax ku go'aaminaysaan caddayn laidin soo gudbiyo inaad ku qanacdaan caddaa caddeyn lama soo gudbin ku go'aamino waxaa kaloo xusud mudan mar kastaba dadka wariyaha ama warbaahinta aad baan maaragtay iskaga haystaa maalinta dacwo waa iska jirtaa taa macneed maaha qofka warbaahinta inuu dembi leeyahay waa inaan fiirino freedom of press media code of conduct anagoo fiirinayno sharciga anagoo fiirinayno ma aha macnaheeda qofka wariyaha waa laga soo cawaday waa dembi leeyahay dhinacyada la fiirinaya qofka wariyaha hadduu saxsan yahay uu code of conduct uu maaragtay uu uu isticmaalay marka uu soo tebinayo macnaheed maaha inuu dembi leeyahay because markasta haddaa la dhaho warbaahin heblaay ama warbaahintaasaa dembi gashay ama waxaan iga samaysay ama ninka wariyaha waxaan iga qoray macna ma samaynaysa inaa la dhaho dembigu leeyahay because taas waxay noqonaya inaa maaragtay aad cunaaqabateen aad maaragtay aad kusoo rogto warbaahinta marka shaqadiinna waa in wariyaha laga cabanayo ama shirkadda laga cabanayo iyo qofka cabanaya mid walba inuu cadaalad helo iyadoo caddayn lagu qiimeynayo si fiican labada dhinacba waa la fiirinaa waa loo fiirsanaa